qoysaskan oo kasoo barakacay tuulooyin kamida gobolka hiiraan ayaa soo gaaray kaamka mubaarak oo ku yaala xaafada howlwadaag ee magaalada beledweyn dadkan ayaa ahaa xoola dhaqati iyo beerley ay saameysay abaartii soo martay dalka kuwaasoo aan haysan hooy cunto iyo biyo qaar kamida qoysaskan ayaa raadiyo beerlo uga waramay duruufaha haysto iyagoo wasaarada biyaha ka codsaday inay biyo lasoo gaarto wasaarada biyaha ceel iyo biyo inay noo keentaan rabnaa barakacyaal fara badanaa nahay meel badanaan kasoo barakacnay kaamka mubaarag haldhaha un kusoo barakacnay un ku nool nahay maxaan rabnaa maanta maartay biyi iyo maanta maartay waxaan aan cunno aan rabnaa barakacyaal fara badanaan biyan waarnaa iyo waxaan an cabna hadas ilaa yiraahdo ceelna inay naloo qodo waarnaa sanayna inas ceel noo qodo uun biyo an cabnanaan asna siiyo waxaan u baahannahay wax kas biyaha waxaan u baahaneenba ma leh cawil waxaan ka codsanaynaa inaas wasaaradda biyahaas wax biyo nooga soo dhiibo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa marwe maxamed nuur waxaan ka tirsanahay kaamka mubaaraka haweenka deganaan ka tirsanahay aan ka mid ahay biyo la-aanan hayso iyo wasaaradda waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda biyaha waxaan ka codsanaynaa inay biyana siiyaan iyo waxay noogu dari karaan oo kale ayagoo mahadsan kacyaal badanaa nahay kaamka waa lasoo buuxsamay tanii baadiyaa laga imaaday waa lasoo barakacay biyo iyo hanala soo gaaro waxayna loogu dari karo wasaaradda waxaan ka codsanaynaa inuu nanoo keeno biyo iyo colma iyo col nanoo keeno nanoo taageero waan ka codsanaynaa das allihii raalli ka noqdo oo ino cawimaadiin ceel biyo noo keeno baan ka codsanaynaa biyo la-aan baan nahaysaa wasaaradda biyahana noo keeno baan codsanaynaa saasad kaamka mubaaragaan degannahay waa iska rafaadsanahay biyo la-aan waan nahaysaa cunto la-aan waan nahaysaa waxaan u baahanay inan noola soo gaaro wasaaradda biyaha in nala soo gaarto wax walbaan iskiiga baahan ceel la-aanaan nahaysaa barakacyaal badanaan iska nahay hiimbir waa la soo galaa meesha kaamka waa weyn yahay biyaha nala soo gaaro maxaan degannahay kaamka la yidhahdo mubaaragaan degannahay wasaaradda maxaan ka codsanaynaa macnaha inaan barakacyaasha biyaha macnaha degdeg ay noo keento aadaan uga baahannahay biyaha inaan noo keeno markii ay barakacyaashan soo gaareen kaamka mubaarak ee xaafadda howlwadaag ayaan helin daryeelkii ay u baahnaayeen